إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada insha allah saakaaan idinku haynana waxaa ka mid ah askar iyo saraakiil badan ayaa ku leeday dagaalada guruceel ku dhex maray ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamulka galmudug oo safa iyo kooxda suufiyada ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay waxa ay qaadeen weeraro ka dhacay gobolada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose haween ku dhaqan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa kasoo horjeestay xeer shisheeyuhu uu wado kaas oo kasoo horjeeda gudniinka gabdhaha waxaa soomaaliya ka hana qaaday baraarug ku aadan dhaqashada shinnida madaxda dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa la sheegay inay yihiin dad iyagu dhaqan celin u baahan iska daa inay dadka hogaamiyaan e inta waa qodobadii warku waaweene dhegsayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن askar iyo saraakiil ayaa ku leeday dagaalo magaalada guriceel ku dhex maray ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa galmudug oo safa iyo kuwa kooxda suufiyada oo dhanka kale kasoo jeeda dagaalka oo shalay xilliyo kala duwan dhacay ayaa waxa uu sababay geeri aad u fara badan tiro u dhexaysa labaatan ilaa iyo soddon ayaa la xaqiijiyey in ay dagaaladaasi ku dhinteen walow way suuragal tahay in khasaaro intaasi uu ka badan yahay dagaalka ayaa shalay xilliyo kala duwan dhacay waxaanu istaagay gabaldhici inkasta oo ilaa iyo iminka in dib dagaalo u bilaaban haddana labada dhinac ayaa mid waliba waxa uu ku jiray meyd aruursi iyo dib u diyaargarow xaaladda magaalada guruceel ayaa weli waxay tahay mid coolaadi ka taagan tahay dadkii magaalada ku dhaqnaa ayaa baadiyaha iyo tuulooyinka horey ugu qaxay diryaanka hubka ayaa shaloo idin laga maqlayay guruceel iyo nawaaxigeeda labada dhinac ayaa mid waliba waxa uu imaanayay gurmad dadka dagaalada lagu dilay waxaa ka mid ah taliyihii ciidamada la yidhaahdo danab ee maraykanku uu tababaray qaybtooda galmudug ninkaas oo lagu magacaabo cabdiladiif fayfle wararka qaar waxay sheegayaan in saaka dagaalka gurceel uu mar kale dib u bilowday ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay waxa ay weeraro ka fuliyeen gobolada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin xalay waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada shisheeye ee deegaanka arbacow ee gobolka shabeellaha hoose deegaankaas oo u dhow magaalada muqdisho isla gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin xalay waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalk ee buundada weyn ee degmada janaale saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin sidoo kale waxay weerar ku ekeeyeen ciidamada shisheeye ee deegaanka danow fariisinta ku leh iyadoo sidoo kalena ay weerareen ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan deegaanka caalamada ee isla gobolka shabeellaha hoose dhanka jubbooyinka ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin xalay waxa ay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada kenya ee deegaanka kulbiyo isla jubbada hoose waxay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin dagaal toosa ku qaadeen ciidamada maamulka jubbaland ee ku yaala deegaanka cabdulla biroole ee duleedka magaalada kismaayo haween ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa kasoo horjeestay xeer shisheeyuhu uu wado oo kasoo horjeeda gudniinka gabdhaha mahad cubeyd cali ayaa ka waramaya maamulka puntland ee ay dadka qaar ugu yeeraan ashahaado la dirirka iyo hay-ado ka howlgala dhulkaas ayaa bilaabay inay la dagaalamaan gudniinka sharciga ah waxay sheegeen inaan loo baahnayn gebi ahaanba in la gudo gabdhaha islamarkaana la joojinayo gudniinka xeer loogu yeeray xeerka joojinta gudniinka gabdhaha oo ay meel mariyeen golaha wasiirada maamulkaas ayaa hadda horyaala golaha wakiilada puntland si ay u ansixiyaan haddaba arrintaas ayaa waxaa gaashaanka u daruuray haweenka muslimaadka ee ku nool halkaas kuwaasoo sheegay inaysan cidno kala tashanayn gudniinka gabdhahooda haddii ay xitaa kun jeer ansixiyaan aaqur zamaan ayaa lagu jiraa gaaladana xoog waxbay qarqarsan jirta maanta laakiin bannaankee waxay oola soo baxday arrinkeedii ahaa inay muslimiinta wax u yeedhiso waxaana la yidhaahday qofkii aan quudkiisa u madax bannaanayn qaraarkiisana uma madax bannaana hooyadu gabadheeda ma gudan kartaa oo la leeyahay habartii gabadheeda gudata waa la xiraya xabsigaa loo taxaabaya marka gudniinku horta waa fidrada islaamnimada nebi kasta diintuu la yimid bay ku jidha xitaa diinteenna keliya ma ah ambiyada ilaahay soo diray oo dhan fidra waxaa la dhaha rasuul ilaahay soo dirayba midda uu la yimaadaa la dhaha marka waa fidro islaamiya marka waanay baarlamaan iyo hay-ad midna kala tashaneen hay-adiyo baarlamaan wax ka hadday kun jeer sharciyeeyaanna hawshaasna waa howl asturan oo in lala warwareego ma aragtay cirka dhulka lala qabto ma isa ahayn waa wax aqraad siyaasiya ay ku jiraan ma aragtay sidoo kale qaar ka mid ah haweenka ayaa waxay yidhaahdeen sidan waa muhim waxaana soo galay hujuum iyo weerar sida aad arkaysaan waxa nolo ku yimid waa gabdhaheennii iyo hawshoodii baarlamaankii wax kaleo ay qabtaan markay garan waayeen waxay ku soo wareegaysteen inay gabdhaha yeelka iyo howlahooda iyo shaqooyinkooda ay soo farageliyaan taasna dicifnimadooday keenaysaa mana ka raalinahin mana ka yeelayno cidna uma daba istaagayno gabdhaheenna yaa u daba istaagaynaa ma cid baan u daba istaagaynaa cid aan u daba istaagayna ma jirto howlahaas maaha waa arrin muddo dheer soconaysay waxaana dabada ka wada waa dadka caddaanka iyo gaalada hadday yuhuud tahay iyo hadday kiristanka tahayba diinteenni waa lagu soo duulay si aad iyo aadabaana loogu soo duulay
arrintanna waxaa ka dambeeya reer galbeed reer galbeedna hadday xaq siinayaan dumar oy xuquuqdooda u dhiinayaan u dhicinayaan waxay u dhicin lahaayeen oo ka hadli lahaayeen gabdhaha maalin walba baararka lagula cashaynayo lagula tumanayo uurarka qaadaya aflaamtii ugu dambeysay ee ay dhowaan soo saartay mu'asasada alkataa'ib ayaa laga dheehanayay sida ay hay-adaha shisheeye iyo reer galbeedkuba ugu dadaalayaan baadiyeynta gabdhaha muslimiinta iyadoo loo dejinayo xerar duminaya diinta islaamka kuna cayaaraya sharafta gabadha muslimadda ah waxaa soomaaliya ka hana qaaday baraarug ku aadan dhaqashada shinnida cabdifitaax maxamed qaasim ayaa ka warramaya fursadaha muhiimka ah ee ay tahay inaan ka faa'iidaysanno waa dhaqashada shinnida taasoo aan ka helayno malabka oo uu allah subxaanahu wa tacaala inoogu sheegay inuu yahay daawo dalka waxaa meelaha qaar haatan ka bilowday baraarug la xidhiira arrintaasi iyada oo si casri ah loo dhaqanayo shinnida gobolka hiiraan oo kale waxaad ku arkaysaa shinni sidii xoolihii oo kale loo raacayo waxay shaqo abuur u noqotay dad badan oo uu ka mid yahay ninkan dhallinyarada ahi magacayga waa caqiid maxamed biyoy waxaana aan ka shaqeeyaa xagga gaar ahaan shinnida iyo beeraha shaqadayda waa shinnida aan ka shaqaysto ninkii tahriiba badda isku dili lahay iyo ninkii macnaha meel cidlo oo bannaa cidlo waraaba uu ku dili lahay waalidkiisa ka tagi lahay waxaan dhihi lahay nin kastaba shaqa waddankay dhooban tahay dadka haatan hiiraan ka samaystay mashaariicda dhaqashada shinnida waxaa ka mid ah kuwii ka shaqaysan jiray jarista dhirta dhuxusha laga sameeyo sida uu inoo sheegay waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheykh guuleed abunabhaan barnaamijka markii wilaayada ilaahay subxana watacaala waafajiyey wuxuu ahaa dadkii dhuxusha in loo sheega in ay tacbadaan bahashaan la yidhaahdo shinnida ilaahay subxaanah watacaala wilaayada shinnida hadda waa kumanaystay meel wanaagsan bayna joogtaa waxyaabaha marka cajiibka waxaa ka mid ah oo markii hadda dhirta laga hadlaayo oo kale dadka muslimiintan inay xusuustaan ay muhiimka tahay shinnida arkaysid haddaan dhir jirin ma joogayso waxyaabaha aan tajribada u aragnay weeye weliba dhirta ay rabto waa dhir nadiif oo carfoon shinnidu meesha aad bay ugu fiican tahay dadku aad bay ugu baraarugeen dadka hiiraan marka intaasoo mashruuc oo shinniyeed baa jirta wilaayaduna way dhiirigelisay aad baana loo abaabulay meelaha shinnida sida casriga ah looga dhaqanayo waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee bakool inkasta oo gobolkaasi uu caan ku yahay malabka gaar ahaan tiyeglow haddana waxaa soo kordhay horumar casri ah oo kuwii hore ka ballaaran dad badan waxay faa'iidada shinnida ka garanayaan oo keliya malabka laakiin waxaa jira waxyaabo intaa ka badan sidaas waxaa yidhi aqoonyahan wehliye waana kan isaga oo raxaad ka bixinaya arrimahaasi shinnidu waa kaa'in faa'iidooyin badan u leh bani aadmiga faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah malabka oo daawo ah sida allah uu noo sheegay malabka hadda waxyaalo kale ayaa loo isticmaalaa duniyada sida dhaawacyada gubashada waxaa ka mid ah waxyaalaha ay soo saarto shinnida oo faa'iidooyinka badan leh xabaab liqaax waxa loo yaqaano waxaa ka mid ah alcukbur waxaa ka mid ah alghidaa almaliki ama alhulaam almaliki
shinnida oo ah wax soo saar aad u muhiimad badan ayaa waxaa haatan ku sii baraarugaysa dunida oo dhan waxaana jira waddamada qaar meelo lagu barto cilmiga dhaqashadeeda suldaan maxamed garyareh oo ku nool waddamada yurub ayaan weydiinay dowrka ay soomaalida qurbaha ku leeyihiin aqoonta shinnida iyo dhaqaalkeedaba in la dhaqdo shinnida halkana jooso dhan dad badan oo soomaaliyeed baa runtii aada mashruucaas u galay oo aada loo tababaray ee dhulkeenna waa dihin yahay sababto shinnidu cuntadan iyo malabkan laga cunayo iyadaa samaysata caruurtee u samaysataa baa layihahdaa marka inkastoo hadda magaalooyinku bateen oo ay macaankii iyo shaahi korta soo qaadayso haddana in miyiga aada loo loo fogeeyo meelaha ayan magaalooyinka dhowan laga dhigo oo waana dhiirigelinaya anugu waxaa la tilmaamaa in shinnidu faa'iido u leedahay dhulka wax soo saarka sidaa darteed aqoon-yahan wehliyih ayaan weydiinay sababta arrintaas waxaana uu ku jawaabay faa'iidooyinka shinnida waxaa ka mid ah inay bacrimiso beeraha waxaa la yidhahdaa beertii ka kooban laba higtar waxay u baahan tahay in la dhigo ilaa toban sanduuqo duwalka aan lahayn shinnida waxaa uga baxa bacriminta beeraha kharash badan iyo waqti badan allah fadligiis beer geedaheedu qallaleen haddii shinni la keeno laba isbuuc gudahood geedihii waa isku beddelayaan waxaa kaloo la arkay beer la dhigay sanaadiiq shinni ah oo wax soo saarkeeda uu aada isu beddelay in ka badan boqolkiiba konton shinnidu kuma taranto waddamada uu internetku ku badan yahay sida uu sheegay khabiir u dhashay dalka maraykanka kaasuu yidhi waxaan baaritaan ku ogaaday in shinnidu leedahay khad wireless oo kale ah oo u sahlayo inaysan ka lumin hoygeeda iyo halka ay u socoto laakiin waxaa ninkaasi loo sheegay khadkaas ay ku soconayso shinnidu in kun afar boqol iyo afartan sannadood ka hor uu allah subxaanahu wa tacaala inoogu sheegay qur-aanka gaar ahaan suuratunaxli ama suurad shinnida aayadda lixdan iyo sagaalaad markaa uu rabbi leeyahay faslukii subula rabbiki dulula كنا لجل هذا الشعور قبل الصباح حنشعلون اسمك خطاوينا شغف نسعى لتحقيق الهدف madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa waxaa la sheegay inay yihiin dad ayagu dhaqan celin u baahan iska daa in ay ummadda hogaamiyaan afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ee gobolka shabeellaha dhexe macalin maxamed oo u warramay idaacadan islaamiga ah alfurqaan ayaa sheegaya in dadkii ayagu istaahilay in dib loo dhaqan celiyo islamarkaana diinta islaamka la baro hormud looga dhigay ummadda wax badanaan ka aqaanaa xaqiiqada jirta waxay tahay xitaa uma dhiiba lehe inaan ku yidhi anigu haddaan maanta hata dadnimo hataa lagu shaqaynaayo meel mataqaanaa waxaro hataa raacsa ma lehen waxaro meel hataa laguma aamini karo waa waxa mataqaana damiir laawaya waa waxa balwad leh waa dad jaadka iyo mataqaana waxyaabaha noocaasa ee cuna waa dadaan hataa akhlaaq mata islaam aan lahayn waa dadaan mataqaanaa dhawaq muslim lahayn kuwaas marka in wax loo dhiibtaahi xaqiiqada jirta ma sheegaysa waxay sheegaysaa in dhaqan celin loo sameeyo iyo meel la geeyo lagu xanaaneeyo wax la baro oo mataqaanay caqiidahooda saxiixa la saaro dabadeetan dad muslima aslaamad muslimay sheegtaane lagu toosiya saas baan dhihi lahay shisheeyaha ayaa waxa ay horay u sheegeen inay la dagaalamayaan islamarkaana ay waxay xireen iyo waxay dilaan ka dhigayaan ciddii ka soo horjeesta dowladda federaalka ah nabadoon macalin maxamed ayaa waxa uu sheegay in sababta shisheeyuhu sidaa u yeelayaan ay tahay iyadoo kooxdani ay yihiin kuwa danahooda ka shaqaynaya waxaan ka leeyahay cidda soo dhisata inay saas tidhaahdo waa kuwa dantooda ku jirta iyagaas marka ugu horrayso lala yaabi maaha laakiin ninkan dantiisa raadsaya asaga laba garaye kuwan oo danta lagu fushahaayo ayaan la yaabanaha anaan hal mar wax fahmayn waxaan kaloo lasii yaabanaha ummadda u tacabtumaysa oo mar waxay u banaanbaxaan hadday maanta badar ay cunaan waayaan waa banaanbaxaan hadday mataqaanaa maslaxad adduunyatooda waayaan waa banaanbaan xitaa saydhan waxaas ma doonayne anaan dhihi karin war kuwaanu madax noo naqamaayaan mana aha aan dhihi karin waa shacabka ay ku hoosnool yihiin shacabka ku hoosnoolaan ka wadaa ayaa intaas ka bakiilo awoodi waayaan ba la yaabanaha marka kuwaas hadday dhahaan gaaladu inaan dilno ayaa naga go-an ciddii kuwan ka hor timaada dadkii kuwa dhahaya muraaday leeyihin laakiin kuwa muraadkooda ka tegayaan la yaabanaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa waxaa aasaasay amaba dhisay shisheeyaha waxaanu la garab taagan yahay naf iyo maalba si uu u ilaaliyo marar kala duwan madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu waxay caddeeyeen inay waxay ugu yeereen beesha caalamka la shaqeeyaan islamarkaana danaha ay shisheeyuhu leeyihiin ay oofinayaan warkii oo dhegeystayaal ay idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan